in ka badan sagaashan iyo shan arday oo dhameysay qur-aanka kariimka iyo hingaada islamarkaana ka aflaxay madarasada nasrudiin ayaa munaasabad qalajiminaha loogu qabtay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan munaasabadan ayaa waxaa ka qeyb galay maamulka madarasada bahda waxbarashada waalidiin iyo qeybaha kale ee bulshada maamulaha madarasada nasrudiin muuse xareed cabdiraxmaan ayaa ka warbixiyay ardayda qalajibisay waa idinka hambalyaynaynaa sidoo kale waxaan u hambalyaynayaa ardada laba guruub ay isugu jiraan guruub qur-aanka khatimtay iyo guruub kasoo dhammaaday qeybta alqira'a walkitaaba ama hingaada sidaa darteed mataqaanaa insha allahu tacaala waxaan rajay doonaa sankan sanadkiisa kalana inay guruubkaas ayaguna dhammayn doonaan sidoo kalenta waxaan u hambalyaynayaa mataqaanaa martida martisharafta nagala soo qayb gashay oo culimo iyo mataqaanaa akhyaarba intaba leh ayagana waan u hambalyaynaya qaar ka mid ah marti sharafta kasoo qayb gashay munaasabadda ayaa bogaadiyay ardayda qalinjibisay marka hore inaan u hambalyeeyo ardayda qalinjibinayso oo aan idhaahdo waddo dheeraad soo marteen aniga qaas ahaan madrasadan xaafadaydii ku tiila kusoo barbaaray marna aan waayo soo joogi jiray macallinna aan ka soo ahay ilmaha maanta qalinjibinaha kuwo waxaa ku jiray dhashay yaraantooda garguuradkoodii aa ogaay xaafadda cid aan toban sano iyo ka badan diris haynay ilmahoodii aa ku jiro oo meeshaana ka salaamayo xawkiin iyo cabdiqaadir xasan dhoorre marka waxaan kaloo haddana insha allahu tacaala u hambalyaynayaa waalidkii tacabka badan soo geliyey oo soo joogay oo riyadaani inuu u romowda jeclaay ayagana waxaan leeyahay maanta alxamdulilah waa haysatiin ilaahay ku shukriya waxaan kaloo u hambalyaynayaa macalimiintii oo wakhtiga geliyey oo daba istaagay oo wakhtigoodii iyo danahoodii adduunyada inay miraha soo saaraan ka doortay ayagana waa hambalyaynayaa dhammaan martida sharafta lena waxaan leeyahay sidaa ugu soo qayb gasheen adinkana waa ku mahadsantihiin naftaydaintii waxaan ku dardaaran marka insha allahu tacaala cabsida ilahi insha allahu tacaala kaana sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa daaxikan mutamasiba nabi maxamed calayhi salaam wuxuu ahaa markii laga sheekaynaya siiradiisa mid yacni daaxika oo mutadhoo la caddeeya oo faraxsan hadii jeer marka waxaan lahay atayaamun midigaysiga nabi maxamed wuu jeclaa sala allahu alay wasalam ardayda marka midigta ayaan baraynaa kaana sala allahu calayhi wasalam yuxibu alafcaala alxasana nabi maxamed wuxuu calayhi salaam mid jecel afcaasha wanaagsan shallaysigiisa kabakabsigiisa wa fii shani kullihi arrin walboos hadduu jiifanayo midig ayuu jiifan jiray insha allahu tacaala marka insha allahu tacaala hooyooyinka aabbayaasha ardayda nafteyda culimada waxaan u dardaarmayaa ilaahay aan ka cabsana jala jalaaluhu ninka hadduu guri diinad kusoo barbaari lahaa oo waalid diinad kusoo barbaari lahaa oo diinta xaggeeda looga dadaali lahaa maada xaggaas ka dhigno ma sameeya sidaas maadigu waa iska adduunka yarka dhalaalkiisa waan ognaa xilfad yaroo barato ood alyoon ku goobato laakiin abadan midda aan dhammaanin maxay tahay waa midda diineed horta middaas diineed halkaas ka maqan awlaadda aan ku dadaalno aan tarbiyadooda ku dadaalno aan wakti aan siino
foostuwan maxaa ku ahaa hobigaaga muxuu ahaa foostuwan maxaa ku ahaa kalaamka ilahi kalaamka rasuulka maku horeeya mase fersi kuwaarkii ku jira ilahay waana yaqaana beenuu sheegaynaa laakiin maalinta miisaanka la tago cinda liqaa'i ljabbaar ilaahay markii loo tago maalinkaasaa qof walba la ogaanaya qofkii diinta jecel maanta ninkii shaydaanka la geeyo malaari laga baaro hal karooja ku haysiyo laba karooja ku haysaa la yidhahdaa ma taha mase maaha diin jeceelkana waa la baarayaa diin naceebkana waa la baarayaa dufcadan ayaa ah dufcadii koowaad ee dhammaysaha qur-aanka kariimka tan iyo markii la aasaasay madarasada nasrudiin